إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الصلاة هذا مدكان كتاب الصلاة صلاة كتاب كتاب لا يوي كتاب كي صلاة كتاب لا يوي صلاة والرقنقي لبابا أركان إسلام كا acmaasha daahirka oo xibnaha laga sameeyana waa rugniga ugu weyn nabiguna uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inay tahay waxa lagu kala garto qofka muslimka iyo gaalka oo munaafiqiinta nabigu markuu ka hadlayay wuxuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaah ballanka noo dhexeeya annaga iyo iyaga waa salaada qofka hadduu salaada tukanayo asi uusan muujisan wax kale qalbiga waxaa ugu jira allah ku xisaabinaa laakiin faman tarakaha faqad kafar uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam qofka salaada mar hadduu ka tago qofkaas waa gaaloobay xuduuddiina waa ka baxay saxaabadana wax khilaafa lagama soo naqlin qofka salaada ka taga inuu muslimnimadii ka tegay oo islaamkii iyo miladii ka baxay sidaasay saxaabadu dhihi jireen wax khilaafa oo dhexdoodaana ma laga soo naqlin culummadii ka dambaydayse waa isku khilaafeen oo qaaraa waxay yidhaahdeen hadduu diido waa sax inuu gaal yahay laakiin hadduu wehsi uga tago gaal la dhihi maa waxaa la leeyahay faasiq madaxweynaha muslimiintana waajib waxaa ku ah inuu soo qabto yidhaha tuko hadduu tuko diidana inuu dilo ayaa waajib ku ah oo ma bannaano inuu dadka iska dhex socdo qof taariku salaada oo laleeyahay muslimiintu ka mid yahay wax oo la yiqiinay waktigii nabiga iyo waktigii saxaabadu joogeenna ma jirto hal taariku salaad qof arkay ma jiro nabiguna weligiis ma arag qof muslim sheegayoo taariku salaad ah saxaabaduna weligood ma aysan arag qof muslimiinta ka mid oo iskala nool oo taariku salaad oon tukan wax la yiqiin maahan salaadu waa waxa dhan oo qofka iyo ilaahay isku xidha baabulmawaaqiiti haadaa midkaanu baabulmawaaqiiti waqtiyaalkii baabkoodii weeye mawaaqiit waa jamcu miiqaad miiqaadkana waxaa loola jeedaa azamanu almuxadadu liadaa'i salaati fii waa waqtiga sharcigu u xageeyey salaada in lagu guto salaada ilaah wuu waajibiyey ha waajibiye madhihi waa waajibe markii la rabaayo layska tukado ee waqtiga ilaahay u xadeeyey meel ka bilowda meel ku dhammaada salaad walba waxaa la rabaa waqtigaas dhexdiisa in lagu sameeyo oo aan waqtigaas labada dhinac midna looga bixinoo lagana hormarin lagana gadaal marin ilaahayna sidaasuu kitaabkiisa ku sheegay wuxuu yidhi inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waxay noqotay mid lagu waajibiyey mu'miniinta kitaaban ay maktuuba mid lagu waajibiyey cala almu'miniina mu haddana mawquutan waqtina loo yeelay ilaahay agtiisa waqtigay ka leedahay salaada qofka haddii uusan salaadaha jamcinayn oo qof muqiima uu yahay salaadaha shan weeye shan waqtiyay leeyihiin sida shan ay u yihinay shan waqti leeyihiin qofka jamcinayo sida qofka musaafirkaa oo kale salaadaha saddex waqtiyay u leeyihiin duurka iyo casirku hal waqtiyay u leeyihiin maqribka iyo ceshuuna hal waqti subxuuna hal waqti u leeyahay saddex waqti ay u leeyihiin qofka jamcinaya laakiin qofka aan jamcinayn shanta salaadood shan waqtiyay leeyihiin oo kala duwan alxadiiu haamin walarbacuun xadiiska afartan iyo sideedeeya waxaa laga wariyey can abi camrin marwiyin waxaa laga wariyey can abi camrin ashaybaaniy abi camar ninka laydhaha kunyadiisa ee reer shaybaan loo nisbeeyey wasmu magiciisuna sacdubnu iyaas weeye magaciisana sacd ibnu iyaas a la yidhaahdaa waa taabici asagu waa taabici kabiir ah waaba mukhadramba mukhadram mukhadram waxaa la yidhaha nabigu sala allahu calayh wasalam waktigii uu noolaa oo dadka diinta ugu yeerayey qofkii waktigaas noolaa islaamayna nabigana aan arag qofku hadduu waktigaas noolaa nabiga uu arkay oo islaamay waa saxaabi laakiin qofkii aan nabiga arag islaamayna mukhadram aa la yidhaha saxaabi lama yidhaah mukhadamaa la yidhaah wuxuu ku tirsan yahay taabiciyaalka marka la tirinayo dadka marka waa waxaa la idhahdaa waa taabici kabiir ahaa la yidhahdaa markaasoo kale mukhadram weeye markaasagu waktigii nabiga zamankii nabigu haleelay sala allahu alay slm lakiin nabigiusan arag magaalada kuufa ayuu degey saxaabada gobolka miduu axaadiista ka wariya asna jamaca ka wariya taabiciinta ka mida ummuhaatu sitaha bukhaari muslim abu dawuud nasaa-iya tirmidi ibnu maaja dhammaan waa wariyaan axaadiistiisa taabicigan rawa albukhaariyu wa muslim waxay ka wariyeen can abi camrin ashaybaaniy abi camar oo reer shaybaan loo nisbeeyey wasmu magaciisuna waa sacdubnu iyaas sacadkii ina iyaas ahaa qaala wuxuu yidhi xadaanii wuxuu ii sheegay saaxibu haadihi daari gurigan ninka iskale wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyaddii gacantiisa ilaa daari cabdilaahi bni mascuud cabdilaahi bni mascuud gurigiisiiuu gacanta ku ishaaray radia allaahu canhu cabdilaahi bni mascuud ilaahay raalliha ka noqde ta gacanta ku ishaaru yidhi gurigaa ninkii iska lahaa gurigaa ninkii iska lahaa ishaarada marka la ishaaro oo xis yaho gacanta la taago hadalkay la mid tahay waa sariix waa caddahay hadalka booskiisii oo kale ay joogtaa muxuu dhihi waayey cabdullaahi mascuud aa ii sheego gurigan uu gacanta ugu taagaa culummadu waxay dhahdaan waxaa dhici karta xadiidka inuu guriga dhexdiisaba uga maqlay waxaa dhici karta guriga inuu ag marayay markuu sheegayo waxaa dhici karta gurigan wuxuu ku caanbaxay cabdullaahi bni mascuud guriga aaday u yaqaaneen muslimiintu maxaa yidhaha cabdullaahi bn mascuud waa culummadii saxaabada oo cilmiga laga qaada jiray marka dadka muslimiinta gurigan waxa weeyaan sida webiga loogu arooray ugu soo aroori jireen dadku waa guri aad loo yaqaan markaasuu yidhi gurigaa ninkii iska lahaa marka waa guri caan ah xadaanii wuxuu ii sheegay saaxibu haadihi daari daartan ninkii iska lahaa wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyaddii gacantiisa ilaa daari cabdilaahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdillaahi bni mascuudna waa saxiix saxaabi jaliil ah waa saxaabada kuwii ugu waaweynaa yuu ka mid yahay waxaa la idhaha kunyadiisa abuu cabdiraxmaan magiciisuna waa cabdullaahi ibni mascuud ibnu kaafil waa cabdullaahi ibnu mascuud ibni kaafil ibni xabiib alhudali asagu waa reer hudayl qabiilada laydhaaho u dhashay xaliifun libani zuhra wuxuu ka mid yahay asaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin waa dadkii diinta ugu horeeyey oo muhaajiriinta ah ayuu ka mid yahay waa axadu saabiqiina alawaliina almuhaajiriin labadii hijro midii xabasho loo soo hijroodana waxbuu ka soo hijrooday midii maka laga hijrooday madiine loo hijroodana waxbuu ka hijrooday labadii qiblana waxbuu uga tukaday marka hore baytulmaqdis loo tukan jiray dadkii wax uga tukaduu ka mid ahaa markii dambena kacbada xaggeeda wax uga tukaday wuxuu ka qayb galay dagaalkii beder iyo dhammaan goobihii ka dembeeyee nabigu sala allahu calayh wasalam ka dagaalamay abujahl gaalkii abujahl ahaa maalintii bader waa saxaabigii dilay oo madaxa ka gooyey waa abujahl saxaabigii qoorta ka jaray nabiga ayuu laasimay sala allahu calayh wasalam waxaa la yidhaahdaa saaxibu naclayhi wa siwaaki walwisaada nabiga labadiisa kabood ninkii qaadi jiray weeye nabiga cadaygiisa waa saxaabigii qaadi jiray gobasha nabigana waa saxaabigii qaadi jiray waa laasimay nabiga sala allahu calayh wasalam waa laasimay isagu cabaadalada kuma jiro cabaadalada waa nagi soo sheegnay afar saxaabi oo afartaba aabbayaalkood saxaaba yihiin wey marka kuma jiro cabdullahi bn mascuud cabdullaahi bni cabbaas iyo cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab iyo cabdullaahi bni zubayr iyo cabdullahi bni camar ibni caasay ahaayeen kuma jiro marka dad aragto axadulcabaadala iyadoo laleeyahay waa iska sax sax maahane saxaabada kuwa ugu waaweynaa uguna cilmiga badnaa ayuu ka mid ahaa toddobaatan suuradoodoo qur-aanka ka mid a nabiga afkiisaan ka bartay nabiga ugu macallin ahaa toddobaatan suuradood oo qur-aanka ka mida nabiga afkiisaan ka bartay isagaa ii meeriyey oon ka meersaday isagaan ka meersaday wuxuu ka mid ahaa saxaabadii qur-aanka xifdiyeen oo dhammaan afar iyo tobankii boqolka qur-aanka wada xifdiyeen ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa saxaabada kuwa ugu oqon badan qur-aanka macnihiisa wuxuu dhihi jiray qur-aanka kuma jirto suurad ama aayad aanan oqon sababkay ku soo degtay iyo makaankay ku soo degtay kuma jiro qur-aankao dhan suurad kasta iyo aayad kasta waxaan aqaanaa makaankay ku soo degtay iyo sababkay ku soo degtay sidaas ayuu dhihi jiray ibnulmuraqim wuxuu yidhi xadiid ayaa soo arooray sanadkiisu xasan yahay nabigu sala allahu calayh wasalam inuu jannada ugu bishaareeyey inuu jannada ugu bishaareeyey xadiid ayaa ku soo arooray sanadkiisu xasan yahay waxaana kaleeto soo arooray oo sugan nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam maalin iyadoo meel la fadhiya iyo saxaabada cabdullahi ibn mascuud wuu gaabnaa wuxuu yidhi ibnulmuraqim culummadu waxay yidhahdeen cabdullaahi ibn mascuud sida uu u gaabnaa nin dheer oo fadhiya iyo asagoo isagoo taagan a isla eka gaabnidiisu heerkay gaarsiiseen nin dheer oo fadhiya iyo isagoo markuu taagan yahaa sinaa weliba ha ha gaabnaadeen naxiifna wuu ahaa caatu aha bal weliba lugihiisu waa dhuudhuubnaayeen majo dhuudhuuban u lahayo naxiif ah markaasuu maalin asagoo geed caday ka goosanaa saxaabada iyo nabigu meel fadhiyaan aad dabaylu tuurta ilaa lugii waa yaryar yihiin markaasay saxaabadii ku qosleen nabigu wuxuu yidhi ma waxaad ku qoslaydaan majihiisa dhuudhuuban ilaahay baan ku dhaaranaa majahaas aad u jeedaane dhuudhuuban buurta uxud waa ka culus yihiin berri qiyaamo kala tago buurta uxud ee toddobada kilomitir saas ugu fadhida majahaas yarkaha ka culus wuxuuna nabigu sheegay sala allahu calay wasalam nin weyn oo culus inta aakhiro la keeno inuusan wax miisaana yeelin oo ilaahay qirada ka siibay marka mukushu wax ma ahan ee iimaanka iyo camalka saalixaa qiimale sooma jeedin saxaabigaas jaliilka fadaa'ishiisa lama koobi karo waa badan yihiin wuxuu ku dhintay magaalada madiina markay hijiriyadu ahayd soddon iyo labo khilaafaa ku jira soddon iyo saddexna waa la sheegay hijiriyadu markay ahayd soddon iyo labo ayaa ilaahay halkaas ku oobsaday baqiic ayaa lagu aasay qabuuraha saxaabada lagu aasi jiray baqiic daarta cabdillaahi ibni mascuud radia allaahu canhu uu gacanta ku ishaaray sacad ibnu iyaas qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibni mascuud aleh qaala cabdullaahi ibni mascuud wuxuu yidhi sa'altu nebiya nabigan weydiiyey sala allahu calayh wasalam ayul camali camalkeebaa axabu loogu jacayl badan yahay ilallaahi allah intii ka cad acmaasha kee rabbi ugu jeceliy taas waxay ku tusaydaa dadaalkii saxaabada iyo salafka siday ugu dadaali jireen inay ogaadaan waxa ilaahay jecel yahay acmaashu siday u kala fadli badan tahay si ay u sameeyaan dadaalkooday ku tuseen waxaa kaloo xadiisku ku tusa acmaashu darajo waaxida maaha waa kala fadli badan yihi ilaahayna waa kala jeceli ilaahayna waa kala jeceli marka camalka kee ilaahay ugu jecel yahay su-aashaasaa nabiga weydiiyu yidhi sala allahu calayh wasalam ayul camale camalkeebaa axabu loogu jacayl badan yahay ilallah ilaahayna acmaasha gabaluu jecel yahay addoommadiisa gabaluu jecel yahay acmaasha gabalna waa necab yahay addoommada gabaluu ilaahay necab yahay subxaanahu wa tacaala nacaybka alle iyo jacaylka allena midda addoommada ma shabahana waa sifa isaga u gaar ah oo asaga laa'iq u ah oo asaga u cunanta oon makhluuqa jacaylkoodii nacaybkooda shabihin oo aan shabihin qaala nabigu wuxuu yidhi su-aashiiu ka jawaabay qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu macnaheeda waxay tahay axabu lacmaali ilallah acmaasha midka rabbi ugu jecel yahay asalaatu waa salaad salaadaasu calaa waqtiha waqtigeeda korkeeda ahaatay salaad waqtigeeda lagu tukaday kaasaa ilaahay ugu jecel yahay acmaasha salaad waqtigeeda la ilaaliyey oo lagu tukaday asalaatu calaa waqtiha xaa loola jeedaa ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim waxay wariyeen saxiixna yeeleen asalaatu liawali waqtiha ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo xaakim waxay wariyeen saxiixna yeeleen asalaatu liawali waqtiha camalka rabbi ugu jecel yahay waa salaada waqtiga awalkiisa lagu tukado marka riwaayadaasaa caddayday waqtiga meesha uu ku fadli badan yahay inay tahay salaada oo waqtiga awalkeeda lagu tukado taas marka waxay keenaydaa mu-adiniinta iyo dadka mas-uulka ka ah inay ilaaliyaan salaada waqtigeeda inay aad u yaqaaniin haddii kale salaadii haddii laga hormarana maba ansaxayb haddii waktigii laga hormaro haddii laga daahana fadligaas weynoo ilaahay jecel yaha meesha ka baxaya marka waa inay aad ugu dadaalaan mu'adiniintu inay salaada waktigeeda awalkaysa gartaan oo ay awalka ka adimaan oo haddana wakti loogu talagalay ku aqimaan oo dadka kayrkaas ilaahay jecel yahay ay kula dadaalaan si dadku u waafaqaan qultu waxaan idhi yidhi cabdullaahi bn mascuud uma ayu yaa ku xiga camalka ku xiga muxuu yahay oo ilaahay ugu jecel yahay inta kale acmaasha kaleoo dhan oo soo hartay camalka ilaahay ugu jecel yahay waa kee saasaan idhi yidhi qaala nabi wuxu uhi biru lwaalidayn labada waalid oo loo samafalo marka taas waxay kutusaydaa waalidka birigiisa weynankiisa xaqa ilaahay ayaa lagu xijiya mar kasta ani ishkur lii waliwaalidayka wacbud اllaha walaa tushriku bihi shayئa wabilwaalidayn ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaa wabilwaalidayn ixsaana qur-aanku saasuu iskugu xijiya xaqa ilaahay xaqa waalidka xadiiska nabigana saasaa la iskugu xijiya marka salaadii waa xaqullah biri waalidaynkii waa xaqi waalidka waalidku aad u weyn yahay ilaahay riladiisa nabigaa yidhi sal اlahu alيه wasalam raalli ahaanshaha waalidkay ku jirtaa waxa uu raalliga ku noqonayo oo aan ahayn wax alla diiday haddii waalidku asagu amro wax alla diiday asagaa xaqii alla la dagaalama marka xaq uma le in laga yeelo laakiin wax kastoo qofku awoodo ilaahna uusan xarimin waalidkii waa in lagu raalli gareeyaa ilaahay riladiisii aan halkaas kaaga jira ilaahay caradiisuna waxay ku jirtaa waalidka caradiisu qofka marka miisaankaas waa inuu u ogaadaa waalidkiisa biriguna wuxuu noqonaa inaad u samafasho xooggaaga xoolahaaga caqligaaga aad farxad gelido ood ku dadaasho inaad farxad gelido waana in aad dhibkaa qowl iyo ficil aad leedaha aadan ku dhibin wax murugo geliya aad iska ilaalido waana in asaga aad u dulqaadato ila waalidku weliba khaasatan hadduu gaboobo waxaa dhici karta in uu warar amase dulqaadku ka yaraado ila waa kuu dulqaadaa jira waa inaad dulqaadato marka waxaa la rabaa wanaagaaga inaad ugu samafasho isku daydo inaad farxad gelido inaad waxa weyn dhibkaaga ka ilaalido inaad asaga u dulqaadato bal birigiisa waxaa ka mid u yidhi ibnulmulaqin inaad dadka saaxiibadiisa aad farxad gelidood ku dadaasho taasna xadiisaaba ku soo aroorayba biriga waalidka ka mid bal xataa markuu dhinto ka gadaal dadkii saaxiibadiisa waa inaad u dadaashaa aad xidhiiridaa biriga waalidkayna ka mid tahay adilo saxiixana waa leeda xataa waalidku markuu dhinto kadib dadkii saaxiibadiisa oo uu jeclaa waa inaad ilaalido birigay ka mid qultu waxaan idhi cabdullahi mascuud uma ayun camalkee ku xiga biriga qaala nabigu wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiilillaah jidka allah lagu jihaadoo lagu dagaalamo gaaladii lala dagaalamo litakuuna kelimatullahi hiy alculyaa waa midda ku xiga maxaa yeelay waa dirwatu sanaam ilislaam jihaadku waxaa ku kor noqonaya tawxiidka waxaana ku baaba'aya shirkiga marka waa fadli aad u weyn xaqa waalidkana waa laga hoos mariyey sababtoo ah idanka waalidka lagu gala nabiga salى اlahu alيه wasalam nin ayaa u yimid wuxuu yidhi rasuulka allow garabkaaga inaan ka jihaadaan rabaa markaasuu yidhi axayun waalidaaka markaasuu yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin markaasuu yidhi nacam markaasuu yidhi fa fiihimaa fajaahid ayaga ku jihaad birigooda hadaad jihaad rabto jannaad rabta mise wa kale ayaga ku jihaad mid kalea u yimid rasuulka allow inaan garabkaaga ka jihaadaan rabaa markaasuu ku yidhi labadaadii waalid ka warran iyagoo booyaayanba ka soo tegay ima soo dirin aniga markaasuu yidhi int ku laabato jihaad haddaad u socota ayaga ku jihaadoo ka qosli siaad uga booyiday booskii booyinta waa inaad ka qoslidaa marka markaan jihaadku fardulcayn ahayn idan in la weydiiyo nusuusta sariixay ku tahay culammada muslimiintuna sidaasay u caddeeyeen xaaladuu fardulcayn noqdo ayay yidhahdeen culummadu idan lama weydiiyo markaas qaala cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi xadaanii waa ii sheegay xadaanii waa ii sheegay bihinna saddexdaas rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam walow istazadtuhu haddaan ziyaado ka dalbi lahaa oon dhihi lahaa uma ayun yaa ku sii xiga haddaan saddexdan markuu ii sheegay siyaado ka dalbi lahaana la zaadanii waa ii siyaadi lahaa nabigu sala allahu calayh wasalam waa ii siyaadi lahaa axaadiid badanaa ku soo aroortay acmaasha kan ugu fadliga badan ama kan ilaahay ugu jecel yahay waana kala duwan yahay markii la weydiiyey acmaasha kan ugu fadli badan ama kan alla ugu jecel yahay jawaabaha nabigu bixiyey sababtay isku ay jawaabahaas u kala duwan yihiinna culammada muslimiintu waxay yidhaahdeen saddex midkood weeye liikhtilaafi axwaali saa'iliin dadka weydiinaya axwaashoodu kala duwanta qofaa waxa jira jihaadku ka fadhiya waxaa la leeyahay adiga waxaa kuu fadli badan jihaadka midaa waxaa lagu og yahay waalidka xaggiisa inuusan u jajabnayn inuusan baari u ahayn markuu weydiiyo waa leeyahay waxaa kuugu fadli badan waalidka baari u noqo qofaa la og yahay salaada inuu gacan bidxo oo xoogaa uu salaada dayaco markuu weydiiyo waa laleeyahay salaada adiga waxaa kuugu fadli badan salaada waqtigeeda ilaali marka qofka muftiga oo jawaabaya masaa'ilka ku jawaabayana waajibkiisay ka mid tahay qofka uu jawaaba inuu wax ka ogaado jawaabta uu bixinayaana ay qofka tahay mid u manaasib ah saasay yidhahdeen culummada gaba gabana waxay yidhahdeen waa liikhtilaaf ilawqaat wakhtiyaalka iskhilaafsan cibaadada waktiga iskhilaafsan way isku bedeshaa maalan marka muslimiintu awoodda badan leeyihiin ee waxa weeyaan cadowgii laga qaalib noqdo waxaa la leeyahay maalan bir waxaa ugu fadli badan salaad haddii la yidhaahdo marka muslimiintu ay waxa weeyaan cadowga u baahan yahin inay iska celiyaan oo markaas haddaan ciidan loo helin cadowga muslimka dullaysanayo waxaa la leeyahay afdal acmaali waa jihaadka marka baahida badan ay jirto waxaa la leeyahay afdal acmaali waa sadaqada xaaladda ajarku wuxuu ku yeeshaa cibaadadu waqtiga waqtiga cibaadadu ajar kala duwanay ku yeelataa waxaana tusaalaynu kugu filan laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakula wacad lah اxusna iliya saxaabadiiya aayaddaanu ka hadle markaasaa laleeyahay sulxulxudaybiye ka hor dadkii xoolaha baxshay cadowga la dagaalamay iyo sulxulxudaybiya kadib kuwii xoolaha baxshay cadowga la dagaalamay ilah agtiisa kama sino mana islaaje markii horeeto kuwii xoolaha baxshaa ajar badan nabiguna xadiisu ku caddeeyey oo uu yidhi haddii aad ay kuwaasu koombo ay bixiyeen buurta dahabood bixideen ma dhammaanaydo waa laba saxabi wuxuu saasna buu leeyay buurta uxudoo dahaba haddaad sadaqaydaan koombo mid kuwaasu bixiyeen gaari maydaan waa laba saxaabi wax saas kala sababtu waa maxay wakhtigaas hore culaysaa jiri daran dhaqaalaha xaggooda laga cidhiiri ahaa xooggaa cidhiiri ahaa cadowgaa xoog badnaa muslimkaa daciif ahaa waktigaas qofkii dhiiraday xoolihiisa bixiyey xooggiisa bixiyey ma gaari karo markii dambe muslimiintu awood yeesheen qofkaa baxshay marka waktigu saas isku bedela laba saxaabi aa koombo mid baxshay aan buur mid baxshay gaari waktigu marka saasay cibaadada iskugu bedeshaa wakti walba cibaadada muhiim ugu daran markaas oo xoogaa markaas ama baahi badan loo qabo ama dayacaadu ka jirto middaas dadaalka lagu dadaalaa ugu ajar badan marka culimmada galana waxayba yidhahdeen axaadiistaas oo nabigu salى اllahu calayh wasalam uu leeyahay afdal اacmaal sama axab اacmaal min ayaa ka xadfan min axab اacmaal acmaasha kon alla ugu jecel yahay min afdal اacmaal saas way yidhahdeen min ay ku jirta oo tabciidiyaa alxadiiu taasic aarbacuuna xadiiska sagaa xadiidka afartan iyo sagaaleeya marwiyu waxaa laga wariy can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi laqad kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid tukada alfajra salaada subax salaada subaxuu tukan jiray fayashadu waxaa xaadiri jiray macahu nebiga la jirhkiisa nisaa'un dumar dumarkaasoo min almu'minaati mu'minaatka ka mid ah kaa xadiiskaas wuxuu caddaynaa dumarku salaada jamaacada inay imaan karaan inay imaadaan waa u bannaan tahay xataa subxiga iyo ceshaha waa imaan karaan laakiin shuruuday leeda shuruuday leeda waxay tihi caaisho mutalaficaatin xaale ay yihiin kuwa ku duuduuban bimuruudihinna maryahooda muruud waa jamcu mirdin mirdiguna waa maro oo midab leh oo ka samaysan suuf ama xariir ka samaysan mutalaficaatin xaalay yihiin kuwa ku duuduuban oo maradaas iyaga dhan isku daboolay oo cawradoodii qariyay oo cawradoodii asturay mutalaficaatin xaalay yihiin kuwa ku duuduuban bimuruudihina maryahooda markaa shardi waxay yidhahdeen culummadu laba shardi waa laga maarmaan markay imaanayaan kow amni waa in la heli karo oo aan loo cabsayn gabdhihii naftoodii iyo cirdigoodii ee haddii cadow looga cabsana waa inay gurigooda ku ekaadaan umana banaan inay bannaano inay soo baxaan shardiga labaadna waa taas xadiisku caddeeyey waa inay jirkooda asturaan oo jirkooda meel ka mid aysan muuqan oo ayagoo asturan ay yimaadaan uma yarjicna way laaba jireen gabdhahaasu ilaa buyuutihinna guryahoodii ay u laaba jireen marka salaada subax la tukado nabigu ka baxo sal اlahu calيه wasalam maa yacrifuhunna xaalo uusan garanayn gabdhahaas axadun hal qof salaada marka nabigu ka baxo sal اlahu calيه wasalam waa laaba jireen iyadoon qof garanaya la arag maxaa loo gara waayey min alhalasi min ajli اlhalas cilalowga daraaddiis halaska waxaa la yidhaahdaa subxiga iftiinkii maalinkoo soo baxaa iyo habeenka mugdigiisiiyo baaqiga isdhexgelidda isdhexgelayaan mugdigaas iyo iftiinka isdhexgalay aa la yidhahdaa halas marka cilalowgaas iyo mugdigaas jira daraaddeed ayaan la garanayn marka u fiirsada xadiiskaas maxaa loo keenay waxaa loo keenay salaada nabigu subxiga inuu waktiga ugu horeeya geli jiray sababtoo ah waa arki doonaa nabigu qur-aan dheer uu akri jiray lixdan aayadood ama boqoluu akri jiray markuu ka baxayna weli mugdiyaa jire oo gabadha halkaas joogta aan la gara karin marka maxay ku tusaydaa goormaa la galay salaadaas salaad inta la tukaday oo lixdan aayadood ama boqol la akriyey markii laga baxay gabadha halkaas joogta aan la gara karin waxay daliil u tahay waktigii ugu horreeyey in la galay xadiiskan marka wuxuu ka mid yahay alidilada tusayda salaada subax waktiga ugu horey in la galo in la rabo waana waktiga ugu fadli badan xadiiska horuna waafaqsan yahay awalka in laga galo sidaas waxaa khilaafsan xanafiyada xanafiyadu sidaasay aad u khilaafsan yihiin ayagu waxay tukadaan salaadu markay caddaato weliba masaajidayadu markay ka baxaan kadib ay galaan oo kale markaad fiirido sidaasayna u arkaan inay ajar badan tahay waxay deliishadaan xadiiska tirmidi uu wariyey oo uu nebigu yidhi salى اllahu calayh wasalam isfiruu bilfajr war salaada subax caddeeya fa innahu caddayntaa acdamu u weynan badan liljr xadiiskuna waa xadiis saxiixa laakiin macnihiisaa laysku haystaa isfiruu caddeeya bilfajr fainahu acdamu liljr xadiiskaasay waxay u deliishadaan in salaada subax aan la gelin ilaa ay caddaato ilaa ay caddaato waktiyada masaajidaanu salaada ka baxaan xataa iyagu ma gelaayeen salaada weli waa sugaayeen ma cadday leeyihin ma cadda ay ku leeyihin jamaahiirta culummada muxaqiqiinta saddexda madhab oo kaleo maalig iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo culummada kale waxay leeyihiin salaada markay dhalato awalka waa in laga galaa adiladii aan soo sheegnay iyo kuwo kalaana sidaas tusaya xadiidkaana soo haray xadiidkan saddex macno ayay ku kala fasireen xadiidka waxay yidhaahdeen isfaarka caddaynta waxaa loola jeedaa taxaququ duluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa waa in la xaqiijiyo salaadii oon dhalan waa inaan la gelin ilaa salaadii oon gelin oon weli dhalan dii layska adimo oo la galo maba xirmaydo dadkaas dadaan tukanay lamidi marka caddeeya macnaheedu waxay tahay war xaqiijiya oo hubsada culammada gobol qowlkaasay mareen culammada kale qowl labaaday mareen waxay yidhahdeen habeennada dayaxa uu weyn yahay oo wakhtiga salaadu dhalanayda dayaxu soo jeedo sida habeennada saddex iyo tobanka ka bilow ilaa habeennada ka dambeeya habeennadaas salaada dhalashadeeda aad looma arki karo sababtoo ah dayaxiiyo caddaynaya dhulka haddii aan dayax jirin mugdiga iftiin yaru markuu hoos ka soo baxo waa la arkaa laakiin markay dayax tahay salaada dhalashadeeda in la arka waa adagta qof oo aad u yiqiino khabiir ku ah arki kara marka habeennadaas ha la hubsado salaada oo dayixiyaan laga dhigin iftiin maalinoo yimid ee ha la hubsado salaaddu inay dhalatay qowlkaasay ku fasireen culummada kalena qowlka hore waxaa salaadda ha la hubsado kanuna habeenno gaara ha la hubsado wey qowlka saddexaad waana qowlka xagga daliilahaan aad mooddo inuu xoog badan yahay wuxuu leeyahay muraadka isfaarka waxay tahay idaalatu lqiraa'ati fi salaa salaada subax qiraa'ada ha la dheereeyo oo ha laga baxo ayadoo cad marka ayadoo cad ha laga baxo qowlkaas waxaa aad ugu gargaaray imaamu طaxaawi sharxu macaani اlaafaaq aad ayuu ugu gargaaray wuxuuna yidhi wuxuu waafaqsan yahay wixii laga wariyey rasuulkeenna salى اlahu alيه waslm iyo saxaabadiisa sidaas ayuu waafaqsan yahay bal wuxuu leeyahy waaba qowlka abi xaniifa iyo abi yuusuf iyo muxamed ibnu xasan ashaybani xadiis aad macnahaas ugu cad ayaana jira oo imaamu axmed uu wariyey min xadiidi anas ibni maalik xadiidkaas nabigu wuxuu leeyahay salى الlahu عalيه waslm anasaa tilmaama waa ficilkii nabiga kaana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam yusalli الsubxa nabigu salaada subax waa tukan jiray idaa dalaca alfajru mar alla marka fajarku dhasho salaada waa tukan jira waa geli jiray ilaa an yanfasixa albasaru ilaa aragu meel fog wax ka arku ku jiri jira ka xadiiskaan aad u caddaynaa ilaa an yanfasixa albasaru ilaa aragu meel fog wax ka arko waana xadiid saxiixa imaam axmedaa wariyey marka xadiidkaas ayaa aad ugu gargaaraya macnahaas oo ah in loola jeedo xadiiska leh isfiruu bilfajri war fajarka caddeeya in loola jeedo qiraa'ada dheereeya oo waxaad ka baxdaan isagoo cad in loola jeedo xadiiskaasa caddayna markaa sawaabkii wuxuu noqday salaada subax markay dhalato horay waa in laga galo waana in qiraa'ada la dheereeyo alxadiiثu اlkhamsuun xadiiska kontoneeya marwiyin waxaa laga wariya can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yusalli duhura mid salaada duhur tukada bilhaajirati qorax kulaylka haajiradu waa maalin weynta qoraxdu markay aad u kulushahay oo cirka dhexbartankiisa ay ka leexato oo ay dhinacay u dhacdo xaggeeda u leexato haajiradu waa saas allahaajire waa shiddatulxari waa kulaylka darnaantiisa kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yusalli mid tukada aduura duurka bilhaajirati qorax kulaylka ama maalin weyntuu tukan jiray qorax kulaylkuu ku tukan jiray walcasr marka awalkuu ka tukan jiray wey macnaheedu marka walcasra casirkana waa tukan jiray walxaal ashamsu qoraxdu naqiyatu mid saafiya ay tahay oon boorboor yeelanoo kulaylkeedii iyo caddaanteedii baaqiya marka tana waxay tusaydaa casirka inuu awalka nabigu ka tukan jiray qoraxdiioo saafi ah oon xoogaa gedgaduud iyo boorboor yeelan oo weli kulul iyo iftiin leh ayuu casirka tukan jiray walmaqriba maqribkana waa tukan jiray idaa wajabad qoraxdu markay dhacdo idaa wajabad mar alla markay dhacdo horuu ka tukan jiray ayadana waa ku caddahay inuu awalka ka tukan jiray walcishaa ceshaha axyaanan waxyaanan walcishaaa salaada ceshaha yucajilu waa dedeji jiray axyaanan marmar wa yu'akhiru waa dibdhigi jiray axyaanan marmar kale salaada ceshaha hal waddo kuma mari kuma soco jirin marmarna waa dedeji jiray marmarna waa daahi jiray ee isaga fasira marka sababta marna uu dedejinayey marna uu daahinayey walcishaa salaada ceshaha axyaanan waaxyaanan yucajilu waa dedeji jiray axyaanan marmar wa yu'aqiru waa dibdhigi jiray axyaanan marmar idaa ra'aa nabigu hadduu arko hum muslimiintii ijtamacuu inay soo aruureen idaa ra'aa nabigu markuu arko hum muslimiintii ijtamacuu qad ijtamacuu xaal ay soo aruureen cajala waa dedeji jir haddii dadkii muslimiinta ay soo dhoobtaan waktiga ceshaha awalkiisa waa dedeji jir maxaa waa dhibtoonaya waa dhibtoonayeen haddaan la tujin waa yimaadeen waa xabisan yihiin salaada xabisayda oo celinayda ma tegi karaan waa in mas-uuliyad iyo xil layska saaro la ilaaliyo dadkaas muslimiintaa waa markaas waa dedeji jire waydaa ra'aa hadduu arko hum muslimiintii abda'uu qadibda'uu xaal ay yihiin inay daaheen waa soo daaheen saasuu arkay akara salaada dib u dhigi jiray waa la sugi jiray ceshaha maxaa yeelay ceshaha waxaa u fadli badan uludka in la gaarsiiyo oo meelahaas afar saac oo kale la gaarsiiyo ama ku dhow saasa u fadli badan haddaan dadku dhibtoonayn saas darteeda markay soo dahaan waa la sugi jira marka ceshaha waa ka duwan yahay salaadaha kale oo afarta wa subxu subxiga kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yusalliihaa subxiga mid ku tukada bikalasin cilalowga cilalowga marka uu dhasho oo iftiinkii fajarka iftiinkii maalinka iyo mugdiga habeenku ay isku dhex jiraan markaasuu tukan jiray alhaajiratu haajiradu hiya shiddatulxari waa kulaylka darnaantiisa bacda zawaali xaalu ahaaday alxadiidu alxaadi walkhamsuun xadiiska konton iyo koobeeya marwiyin waxaa laga wariyey can abilminhaal abilminhaal ayaa laga wariyey magiciisana laydhaha sayaar ibni salaama abulminhaal waa sayaar ibnu salaama arayaaxi albasri waa reer basra waa taabici iqa ah saxaabiga abi barza ayuu wax ka wariyey iyo in in badanoo taabiciyaalka kuwooda ugu waaweynaa ka mid ah asna in badanoo ardaahu wax ka wariday waafiqo ummahaatu sitaha dhammaan waa wariyeen xadiidkiisa ibnu xibbaan wuxuu yidhi maata tis- ah, sanata tiscin wa cishriina wa mia boqol labaatan iyo sagaalkii ayuu dhintay taabicigaas abulminhaal sayaar ibni salaama qaala wuxuu yidhi sayaar ibnu salaama dakaltu ana wa abi anigii aabbahayaa u soo galnay calaa abibarzata alaslamiy saxaabiga la yidhaahdo kunyadiisa abilbarza ee reer aslami qabiiladaas loo nisbeeyey saxaabigaas wuxuu caan ku yahay kunyadiisa abubarzuu caan ku yahay magiciisa waaba laysku khilaafay waxaa ugu caansan in la yidhaha nadlah nadlah ibnu cubayd aa la yidhahdaa waqti hore u islaamay nadlah ibnu cubayd wakti horu islaamay dadkii waktigii hore islaamayuu ka mid ahaa dagaalkii khaybar uu nabiga kala qayb galay salى اllahu calayh wasalam maka furashadeediina waa ka qayb galay xunaynna waa ka qayb galay gaalkii la dhihi jiray ibnu khadbal ee maka maalinkii la furanaya nabigu yidhi qofkii arkaa ha dilo xataa kacbada daaheeda hadduu ku dhegan yahay lagu dilo saxaabigii ku dilay weeye kacbada isagoo daaheeda ku dhegan ta arkay uu yidhi kacbo ku badbaadi mayd soo fuq marka waa dilay basre ayuu degey kadib khuraasaan uu aaday dagaalkii khawaarijta lagu gabawaray oo lagu laayey dagaalkaasuu ka qayb galo waxbuu ka baaba'shay kadibna marwe ayuu ilaahay ku oobsaday sanata khamsin wa sittiin lixdan iyo shan hijriyadu markay ahayd ayaa ilaahay oobsaday ummahaatu sitaa iyo asxaabu sunankuba waa wariyeen abubarza xaadiista uu wariyo dakaltu wuxuu yidhi sayaar ibnu salaama dakaltu ana wa abi aniga iyo aabbahay ayaa u soo galnay calaa abi barsa alaslamiy faqaala lahu abi aabbahaya wuxuu ku yidhi wiilku ma hadleen aabbahaa hadlay idabta iyo akhlaaq wanaaggu waa nuucaas qof weyn iyo qof yar hadday wada socdaan waa in qofka weyn hadalka loo daayo waana siduu nabigu dhihi jiray kabir kabir wiil yar oo damcay inuu odayaasha ka hor hadlo aa nabigu ku yidhi kabir war weyne dadka kaa waaweynoo aamusan ha hadlin haddii marka loo fasaxo waa uu hadli karaa laakiin haddii kale dadka waaweyna xaq leh waa inuu ixtiraamo qofka yaro qofka ka weyn aabbaha hadduu yahayna kumaba sii jiro kumaba taas wax lamida lama arko ilaa uu ku fasaxo waa inaad iska aamustoodan qaylin faqaala wuxuu ku yidhi lahu abi barza abi aabbahay kayfa sidee buu kaana nebiyu nabigu ahaa sala اllahu calayh wasalam yusalli mid u tukada almaktuubata salaada la farad yeelay saxaabada fiiriya taabiciyaalka siday u dadaalayeen hadda waa a'immadii taabiciyaalka waxa weydiinaya saxaabigan a'immadii selafku marka waxay ku dadaali jireen nabiga inay ogaadaan dariiqiisii weesadiisi inay ogaadaan salaadiisi inay ogaadaan dikrigiisi inay ogaadaan kulli nabigu qaabku ilaahay u caabudi jira inay ogaadaan oo ay ku daydaan maxaa yaele dariiqaas waa dariiqa jannada ha dariiqa nabigu see yeeli jiray waa dariiqa ugu saxsan inaad weydiido wax kastood samaynaydo waxaad tidhahdaa nabigu wadadee mara sala allahu alay sl ilaa asaga alla kuu soo diray dariiqiisiyo raadkiisaa jannada taga hadad ka leexatana waa hog iyo khasaaro dariiqaasay weydii jireen marka dadka salafkaahu kayfa kaana nabiyu nabigu sidee ahaa sala allahu calayh wasalam yusallii mid u tukada almaktubata salaada la farad yeelay sunooyin haddee sidii faradka loo tukana haddii faradka la barto faradka midada kale waa ka adadeg yihiinoo hadde waa waajib faqaala wuxuu yidhi abubarsa kaana nabigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada alhajiira qorax kulaylka allatii taasoo tadcuunaha aad ku magacaawdaan ee tusamuunaha weeye tadcuunaha aad ku magacaawdaan aluulaa alhajiirat aluulaa salaada aad tidhaahdaan hajiirat ulula waa duhurkii waa duhurkii midda aad ku magacowdaan alhajiira aluulaa kaana nabigu wuxuu ah yusallii mid tukada alhajiirata qorax kulaylka allatii taasoo tadcuunaha aad ku magacowdaan aluulaa waxay aluula u leeyihiin markii salaada nabiga lagu soo farad yeelay sala allahu calayhi wasalam habeenkiia lagu soo farad yeelay duhurkiia u horreyday salaad la tukado maxaa yeel lama barin qaabka u tuka lahaa duhurkii ka hor lama barin salaaddii subax lama barin duhurkiia malku jibriil soo degay markaasuu nabiga tujiyey salaadii duhur waa salaaddii ugu horeyday oo malkuljibriil nabiga tujiyey sala allahu calayh wasalam marka shantii salaadoodu tujiyey mid walba awalku ka tujiyey maalinkii labaadu soo laabtay mid walba aakhirku ka tujiyey markaasuu yidhi waktigu intaas u dhexeeya qaabka loo tukana waa qaabkaas aanan kuu tujiyey macalinkiisiiya baray nabiguna saxaabadu saas u bari jiray marka salaada saasay u leeyihiin aluulaa nabigu salaadaas goormuu tukan jiray waa kana xiina waktigiyuu tukan jiray tadxadu ay leexato iilato ashamsu qoraxda cirka dhexbartankiisa markay ka leexato oo dhanka ay u dhacayda u leexato uu tukan jiray taas waa ku cadyahay marka xadiidku salaada duhur awalka inuu nabigu ka tukan jiray sala allahu calay wasalam wa yusalli casra salaada casiruu tukan jiray uma yerjicu waa laaba jiray marka salaada laga baxo axadunaa qof naga mid ah ilaa raxlihi gurigiisu u laaba jiray raxlagu waa meesha uu degan yahay qofku uma yerjicu waa laaba jiray axadunaa qof naga mid ah ilaa raxlihi meesha uu degan yahay fii aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog xaal uu ku sugan yahay raxligaasu magaalada meesha ugu fog guri ku yaalla fii aqsa almadiina magaalada madiina meesha ugu fog xaaluu ku yaallo raxligaasu wal xaal ayuu gurigii tegi jiray ashamsu qoraxdu xayatun ay noosha qoraxdii oo nool oo kulul marka goormo casri la tukada marka fiiri inta nabigii la tukadayuu gurigiisii tegey oo magaalada geeskeeda ku yaalla weli qoraxdu waa noosha waa kulusha waxay ku tusayda awalka in laga tukaday salaada casir saasay tusayda wuxuu yidhi abubersa wanasiitu waa halmaamay ma waxaan rab cafwan abubersa maahan waxaa dhahaya abulminhaal sayaar ibnu salaam maahan saxaabiga waa taabiciga abulminhaal sayaar ibnu salaama wuxuu yidhi wanasiitu waa halmaamay maa wixii qaala uu ka yidhi filmaqribi maqribka waqtigii uuna yidhi nabig waa tukan jiray waa aan halmaamayo taasna waxay ku tusaydaa culummadii salafka ammaanadooda wax aysan hubin dadka u sheegi maayaan ammaanadooda iyo lakacabsigooda waxa ay xaqiijiyeen ay kuu sheegaayeen waxaysan hubin maba sheegayeen taasuna allakacabsiyay tusaydaa iyo ammaano taasay tusaydaa haddiina qofku xadiiska qayb xifdiyo qaybna halmaamo qaybta uu xifdiyaa laga qaadana laguma duri karo wa kaana nabigu wuxuu ahaa yastaxibu mid jecel an yu'akhira inuu dib u dhigo min alcishaai ceshaha allatii ceshaha tadcuunaha aad ku magacowdaan alcatamata catamada magacaas catama ah waa aadaa loogu magacaabi jiray waktiga ceshaha nahyina waa ku soo arooray inaan lagu magacaabin cabdullaahi ibni cumar asagu wuxuuba dhihi jiray waxaa ugu horeeyo ceshaha ku magacaabay catama wuxuu ahaa shaydaan magacaas isagaa ko bixiyuu dhihi jiray xaafid ibn xajarkaa ku sheega faxulbaarig magacaas marka saxaabigan fiiri abubersa waan dhibsana wuxuu leeyahay nabigu waa tukan jiray salaada ceshaha dib uu dhigi jiray wa kaana nabigu waxaa yastaxibu mid jecel an yu'akhira inuu dib dhigo min alcishaai marka wuxuu is leeyahay ceshaha amay oqon waayeen sababtoo ah maqribka iyo salaada cisha labadaba cishaa-ayn ala dhihi jira marka amay iskaga darantaa u isleeyahy magaca iyo qaniinu marka ugu fasira salaada ceshaha oo maqrib maahane ah midda aad catamada tidhaahdaan marka waa ku fahamsiina waana diidan yahi inuu asaga ku magacaabo axaadiista gobol laakiin waa ku suganta low yaclamuuna maa fi subxi wاlcatama xadiiskaas laakiin wuu ka jawaabay xaafidku wuxuu leeyahay waxaa soo arooray isla xadiiskaas riwaayadihiisa low yaclamuuna maa fi subxi wاlcishaa waxay kutusida marka tasaruf ruwaadda inuu yahay catamadu marka nahyiga xoogaa jira nahyigaas culummadu waxay yidhaahdeen asaalatan waa bannaan tahay waktigaas in catama la yidhaah laakiin jaahiligii horaa magacaan baxshay cishana sharcigaa bixiyey saas daraaddeeda waxaa loo diidaa magacii jaahiliga sunna jaahiliya inay ka qaalib noqoto sunnatulislaam maahana inuu xaaraam yahay loo diidayo laakiin dadku inay un catama say u leeyihin cishihiiba la halmaamo oo sunna jaahiliya ay ka qaalib noqoto sunnatulislaam taasaa loogu diidaan ee inay xaaraamta looguma diidin saasaa lagu jamciyey axaadiista ogolaanayda iyo kuwa diidaaya saasuu doortay xaafidku waxyaalo badana lagu jamciyey wa kaana nabigu wuxuu ahaa yastaxibu mid jecel an yuakhira inuu dib u dhigo min alcishaai ceshaha allatii taasoo tadcuunaha aad ku magacowdaan alcatama wa kaana nabigu wuxuu ahay yakrahu mid neceb marka fiiri cesha in dib loo dhigo ajar badan in dib loo dhigo ajar badan waa ka duwan yihin salaadihii kale waa ka duwan yihin wa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakrahu mid neceb annawma seexasho qablaa ceshaa ka hor la seexdo waa nebcaa nabigu walxadiida sheekaysigana waa nebcaa bacdaha ceshaa ka gadaa la sheekaysto ceshaha ka hor in la seexda nabigu waa nebcaa sala allahu calayh wasalam sababtu waa maxay ceshaha ka hor qofka seexdaa ugu yaraan jamaacada waa seegi bal waxaaba dhici karta intay hurdadu la tagto in salaadanama ceshuu seegto marka salaaddii u khatarkay ku tahay ama jamaacadii nabigu waa nebcaa markaa sala allahu calayh wasalam sheekada ceshaha marka la tukado ka dambaydana nabigu waa nebcaa waa sheekada mubaaxa ah wax laga hadla sheekada munkarkaa weligeeda xaaraam tahay laakiin sheekada iska mubaaxa oo maalinkii iska bannaan bacda alcesho in la sheekaysta nabigu waa nebcaa sababtoo ah bacdalcesho haddii la sheekaysto waxay maa kara sheekadu dheeraato la caweysimo qofkaasu salaatuleylkii uu ka tago bal waxaa dhici karta inuu salaaddii subax ka tago ama jamaacadii ka tago marka daacaadkiiyay dhibaato ku taha marka qof waa inay tarbiyo qof kastaoo muslima arrintaas u noqotaa ceshaha markaad tukato dan qabso ama seexo laakiin sheeko caweysina maya sheeko caweysina laakiin inta internet mobil xuma ku jira qaadato saasaad u leedahay ood hadba meel u firaydo toddoba saacaad ku ag dhacdo ood waxa weya salaadii subax kaaga tagto ama jamaacadii qof nasiib darana qof nasiib darana subxaan allah subxaan allah ibliiskaas hadda soo baxay waroo dhanba u dhameeyey cunug kasta bahal yaroo ballaaran ibliis yaroo ballaarana guriga u yaalla soo ma jeedid ibliiskaas suu saas ugu fiirinayo uu toddoba saac ama siddeed saac u dhaca xataa khiyaaru seexa maa saas isagoo dhacayuu arka waxaasba salaad u kaca marka dii la kici taga xataa lama kici karo marka ibliiskaas ha iska daayo ha laga digtoonaado aladaas balballaaranna ha loo kaadiyo mid yaroo iskaga hadasho waa inaad iska samaysato oon dhib kugu hayn dheefna iska leh dhibna aan lahayn dheefna leh eshaag culimmadu waxay yidhaahdeen sheekada oo iska mubaaxa ah oon la ogolayn kuma jirto ninka iyo xaaskiisu waa banaantahay adilo badan ay leedahay taas ayaga lafkooda inay iska caweysimaan lagama hadla laakiin bacda cisho inay sheekaysan karaan laga hadla inay iska caweysimeenoo salaadii ay khatar geliyaan maya laakiin waa banaanta waxaa kaloo laga soo reebay masaalixda muslimiinta waa la dadka ka hadlay oo mas-uuliyiinta ah bacda cisho waa ka hadli karaan nabiga iyo saxaabadiis waa ka hadli jireen waxaa kaloo laga soo reebay martigaaga midda aad u sheekaynaydo ayadana waa sugan tahay waxaa kaloo laga soo sheegay laga soo reebay mudaakarat اlcilmi cilmi in la diyaarinayo la akrinayo xadiis iyo tafsiir iyo cilmi sharciya laga hadlaa adduunyo laga hadli maayo marka intaas waa laga soo reebay cilmiga mudaakaradiisa waa laga soo reebay ninkii iyo xaaskiisana waa laga soo reebay masaalixda ummadda muslimiinta waa laga soo reebay martigiina waa laga soo reebay afartaba waa laga soo reebay kuma jiraan sheekada la diiday wa kaana nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalama yanfatiru mid ka gadooma min salaati اlkhadaati salaada subax xiina waktiga yacrifu rajulu qofka uu gara karo jaliisaw qofka la fadhiya masaajidka nabigu faynuus ma lahayn nalna haba sheegi mugdiyuu ahaa salaada subax marka uu ka baxo waxaa qofku gara karaa qofka la fadhiya masaajid mugdi ah oo hadda shubna ma lahayn cariishuu ahaa masaajid marka bal adugu waktigaas fiiri geed cariish inta hoos fadhiisatid oo waab ah cariishuu ahaa masaajidku ma ahayn shub laamyerin haba sheegin geedaha timirta caleentooda kor ka saarnaa masaajidka nabiga sala allahu calayh wasalam ee abubakar iyo cumar lagu soo saaray iyo saxaabadaad ogeydeen marka uun shub iska qurux badan waxba gaara ma ahane waxaa qiimale waxa lagu dhexaya masaajidka waxaa lagu dhexayaa qiimale soo maha marka qofka qofka la fadhiya markuu garan karo masaajidkii oon wax iftiima lahayn markaasuu salaada ka bixi jiri marka kow halkaas waxaa laga qaatay yanfatilu waa bimacnaa yansarifu imaamku salaada markuu ka baxo oo uu yidhaahdo astakfirullah astakfirullah astakfirullah waa inuu soo kala wareegaa oo uu dadkii soo qaabila midigna waa ka kala rogmo karaa bidixna waa ka rogmo karaa midna shardi ma oo dadka gabalaa midig kaliya yaqaaniin oon bidixnaba ogeyn inay la mid tahay marka midig iyo bidix intaba waa laga rogmo karaa laakiin in la soo jeesto unbaa sunadiya in la soo jeesto meequu akri jiray nabigu sal اlahu alيه waslm wa kaana nabigu wuxuu aha yaqra'u mid akriya bisitiina lixdan aayadood ilal miata ilaa boqol laga gaaro ka warrama salaada subax waxaa weeyaan maanta haddii lagu akriyo cama yatasa'aluun waxay leeyihiin lafiyaana dhuux gororay waxa weeyaan markii la rukuuci tegey waaba afgembiyaan u dhici tegey waana dhigeen waxaa la yidhi salaada imaamku inuu fudeeyaa laga rabaa waa sunnadii nabiga waa arki doona laakiin fudayntii ilaa waaxadkeed tii nabiga waa in laga dhiga si kaloo laisula fahmi karaa ma jirto fudayn kaloo laisla fahmi karaa ma jirto haddii uu ku tujiyo dad waxaa jirta cibaadadu u baxayd oo iska jecel baqara haddii lagu tujiyo waxay leeyihin ma dheera laguma miisaami karo dadkii marka kuwa kuwa waxaa jira walayli idaa yaksha hadaad ku jid waa leeyihin walcasma lagu tujid ma taqaaniin ya walcasm marka miisaan waxaa leeyihin dadka lagama dhigi karo dadku miisaan ma noqon karaan maxaa miisaan noqon karaa nabiga sala allahu calay wasalam maxaa yeelay saxaabadu waxay ku tilmaameen weligeen ma aanaan arag qof ka salaad fudud kana salaad dhammaystiran salaad fudayday ku tilmaamayeen boqol ayadoodan ku tujiye ogaada marka waa in la fahmo marka qalbi oo aan isagu khushuucayn wax u fudud lama arko wax u fudud wuxuu rabaa qul huwa allahu axad allahu akbar intaas bes wax kaloo u fudud ma leh marka u fiirsada xadiikan xadiikan waa xadiiska laga qaadana salaada subax awelka inuu nebigu geli jiray fiiriya salaad lagu tukaday lixdan aayadood ama boqol markii laga baxay qofku qofka xagga jooga ma garan karo kan la fadhiyo bisuu garan karo fiiri mugdiya weli baaqiya sooma jeedin salaadaas goormaa la galay marka awelkiiyaa la galay xanafiyaha madhabkood iska ilaale xadiiskaanaad haysataa xadiidkan aada haysataa alxadiiu الثaanي والkhamsuun xadiidka konton iyo koobeeya alxadiiثu الثaanي والkhamsuun xadiidka konton iyo koobeeya marwiyun waxaa laga wariyey can caliyin radيa الlahu canه ana nabiya nabiga salى الlahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaq mala'a allaahu ilaahay ha ka buuxiyo qubuurahum gaalada qubuurahooda iyo wa buyuutan guryahooda naaran dab alle ha ka buuxiyo kamaa shaqaluuna siday nooga mashquuliyeen can isalaati alwustaa salaadii fadliga badneed xataa haabat ishamsu ilaa qoraxdii ay ka dhacday cali bnu abi daalib tarjamadiisa horaan u soo marnay can caliy bn abi aalib radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yowma alkhandaq maalintii khandaq dagaalkii khandaq la dhihi jiray maalinkuu dhacay maalinkii uu dhacay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan riwaayad yowma alaxzaab dhahayda dagaalkii axzaab la dhihi jiray maalinkuu dhacay taasna waxay ku tusaydaa dagaalkaas laba magac u leeyihi khandaqna waa la yidhaha axzaabna waa la yidhaha labadaba waa la yidhaahdo khandaqa waa tarajayga tarajayga macmase dhufayska weyn wey dhufayska weyn oo saas u jeexan weeye khandaqa axzaabna waa isbahaysatada dagaalkanu wuxuu dhacay khilaafaa ku jira sanadii afraad miya mase sanadii shanaad xaafid ibn xajar wuxuu leehay qowlka muctamadka waa sanadii shanaad inuu dhacay sanadii shanaad a waxay soo bahaystay gaaladii quraysheed iyo yahuuddii reer banu nadiir wixii oo dhan ay soo bahaystay xataa gaaladii kaleetoo qadafaanna waa soo kiciyeen toban kun oo ciidan ahay soo diyaariyeen markaasaa la yidhi madiine inta ku duulna ha la soo ciribgooyo ha la soo afjaro intuusan meel kale ku faafin moxamed iyo inta la socotaa ha la ciribgooyo xididkaa laga siibo wixii gaal joogayaa laysku jafay quraysh khadafaan yahuudi xataa kuwii madiine joogoo nabiga ballanka kula jiray markay ciidankan weyn arkeen ay ilaah ma rumaysna waxay is yidhahdaan maanta la cirgoynaa wixii muslim ahaa markaasay gaaladii ku biireen oy dagaalka wax ka galeen marka maalin adagay marka dagaalkaas markii nabigu ogaaday in gaaladu soo socoto oysan weli soo gaarin magaalada madiine aa nabigu iskugu yeeray sala allahu calay wasalam saxaabadii markaasuu wuxuu ku yidhi saan yeelna cadowgaasaa soo socda muslimiintuna waa saddex kun ciidankooda gaaladuna waa toban kun wax isku dhow maaha maxaan samaynaa salmaan ulfarisi saxaabigii la dhihi jiray oo jaliilka ahaa saxaabigaasaa yidhi rasuulka allow anaa ku aqaan cadowgu waxay ka soo gelayaan magaalada dhanka waqooyi koonfur iyo kama imaan karaan waxyaalo kalea uga aadan laakiin meeshay magaaladu ka furan tahay waa qoraxdu meeshay u dhacdo ka bilow ilaa meeshay u ka soo baxdo oo dhanka waqooyi ah meesha hadda oo waxa weeyaan dhuxud xaggeeda loo aado dhankaas wey halkaasay gaaladu ka soo gelayaan waxaa la rabaa in tarajay ama dhufays la jeexo laga bilaabo qoraxdu meesha u dhacda xaggeeda dhagxaanta gadgadudane xarada la yidhaahdo ilaa xarada kaloo sharqigaa la geeyo halkaas inta laga bilaabo ilaa halkaas godkaas afkiisa toddoba dhudhun ugu yaraan waa inuu noqda toddoba dhudhun waxaa la diidayaa inay soo jiiraan ama farasku ka soo boodo toddoba dhudhun a afka laga dhigaya hoos loo qodayaaan raba hoos afkana waa la ballaarina hoosna toddoba dhudhun waa inuu ujeedaa afkana waa inuu af weyn yaho laga boodi karin markaasaa la qoray inta nabigu u qaybiyey saxaabadii oo waxa weya u googooyo qayb walba intan qoba asaga garweyntu la dhacayey waa maalinkuu labada dhagax caloosha ku xirtay gaajo daraaddeed marka dhagaxu adkaado sida carruurta u yidhahdaan waalidka waa qaba waayo shaqadii saxaabadu markay dhagaxa jabi waayaan rasuulkay u yeerayaan markaas rasuulka lo dhagaxan waa la jabi waayo markaasu inta garweyn taqatu la dhaca markaasa ilaahay u burburina calooshana laba dhagaxa ugu xidhan gaajo daraaddeed waa la qoday tarajaygii ka gees ka gees magaalada saasaa loogu xidhay ciidankii saddexdii kunna waa lagu teeday waa lagu teeday gaaladii say usoo hortabaanay usoo qayliyaayeen ayagoo isla cagta mariya godkan ku naxeen waa qaracmeen markay arkeen markaasay yidhahdaan khudadan carabi ma oqoona meel kalea laga keen carabna maahan salmaan farisi khudadan carabu ma taqana yidhahdeen meel kale laga soo keeno khalaas meelay marka waxay sameeyaan male meeshiiyay marka ayaguna tarajaygii dhinacii kale ay isku tixeen labaatan ama soddon casho ay halkaas taagnaayeen oo ay markay ka soo boodi tagaanna fallaara lagu dhejinay ila meeshu nabad maahan tartiib uma geli karti godka waa meel colaada cadow waa ku hortaagay xoogna kuma mari karti godkiyaa ku hortaagay meel ay u laabtaan waana halkii maray islaamin waxbaa la xidhib goyna maalinkii ugu dambeeyey nucaym ibnu mascuud alashjaci nin la yidhaahdo oo gaalada ka mid ahaa ayaa islaamay markaasuu nabiga u yimid saqda dhexe markaasuu rasuulka alla waa islaamay qalbigayga islaamnimo alla ku sharaxay hase yeeshee gaaladii weli ima oga maxaan qabtaa ma safkiinaan soo galan ta hub ka qaato mase ayagaan kala furfuraa haddaad safka soo gasho hal shaksiyaa taexaad qabanayda ayaga ku dhex laabay kala furfuriy cadowa isbahaystay yahuuddii u teg wuxuu hi yahuuday maxaad igu taqaanaa saa la yidhi qof talada noo qayr miira oo aad noo jeceloo aad nooga naxaya inaad tahay aan kugu naqaana wuxuu yidhi magaaladan idinkaa degan madiine nimankan quraysheed amase kadafaan haddii dagaalka lagu guulaysan waayo guryahoodii nabad ku aadaya idinkee maxameda isku soo hara haddii dagaalkan uu guulaysan diido idin kalena cirib goyna marka isku nimankan isku dan ma diidin waxaa la rabaa dagaalka in dhab loo galo oo lasoo cirib jaro maanta muslimiintu dagaalka inaad kuulaydaana la rabaa waxaad samaydaan quraysh subaxdii u yeera waxaad tidhahdaa nimanyo dagaalku hadduu dhab idinka yahay toddobaatan nin noo dhiiba oon madax furasho u haysano si inaadna naga cararayn aan ku kalsoonaannin ma saasa waxaydha awalba waa ku ogeyn inaad noo qayr miiraydo waa ka tegey gaaladii quraysheed uu tegey wuxuu ihi qurayshey miyaad yahuud war ka haydhaan maya yahuud waa ka shanlaayeen yidhi ballanka ay moxamed uga baxeen oo ay dagaalka idinla galeen hadday waxay rabaan inay moxamed iska maslaxaan toddobaatan madaxdiinna inta qabtaan inay asaga u siiyaan waxa weyan qancin oo yidhahdaan toddobaatan gaalan kuu soo qabaynaha nacaf marka hadday toddobaatan idin weydiistaan ha siinina markaasay yidhahdeen awal baa kugu niqin caqliga fiican iyo xigmadda waagu markuu baryaa yahuuddii ay yidhaahdeen inta u tageen carabtii ay yidhahdeen haye niman yahow dagaalka dhab inuusan inkaa haynan ka cabsayna haddii dagaalku baaqdaan annaga waa nala xidhib goyne waxaan rabnaa dagaalku dhab waa naga dhab aan ku kalsoonaanay toddobaatan nin noo dhiiba oon hayno markaasay yidhahdeen abnaa'u alqiradati waalkhanaaziir doofaaro iyo baanyeero carruurtood awalba waa niqin yahuud makrigeed ma annaga madax furasho noo haysaan maxamed naga gadi rabaan baxa meeshaasay ku kala dhabar jabeen ayagiyo hogan oo dhabarka ka jaba ilaahay dabayl ku kiciy digsigii la keli tego waa daadine faraskii meel lagu xidhana xarigay u jare markaasay ayaga dhama isla qayliyeen saqda dhexe markaasaa nabigu xudayfatu bnu yamaan waa kii u diray ah, xudayfo waa kii u diray habeenkaas markay shanqarta uu dareemay uu yidhi nimankii wara ka jira caawa yaa ka warkeeni kara dhaxan adagaa dhacayda ah, yaa warkeenaya markaasaan islaabay war yaa warkeenaya awa xudayfa mar haddii lay magacaabay meelaan ku gambalo male waa soo istaagay rasuulka alla waayo ka aad nimankii warka keen kaasaan dhex galay abu sufyaan ciidanka hogaaminayaa hadlay markaasuu yidhi haye waran sheegi rabaahe cadowgiisi inuu nagu dhex jiro hala hubsado nin walbaaba ninka u dhow afkaa ku dhoweey Aa, hanaga hubsado inaan lagu dhoweyn markaasuu ula hormaru yidhi waar ku madaheed aduu adii ag fadhiya marka hebelaan ahaa markaasuu yidhi waa ana- waa dhanna cidka ay naguma jirto markaasuu yidhi meeshaan meel la joogi karo maahan bele alla nagu salliday xargihiina waa kala furteen anugu waa baxay ciddii baxayda qof walba uyaan cadowga kula hari kalaasuu nabigu sheegay yidhi cadow jab waana tageen Ehe. marka saxaabigaas alla sabab uga dhigay oo kala furfuray wey. saxaabigaas alla sabab uga dhigay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam salى اllahu wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed